runtii saa la socotaanba doorashada galmudug way dhacaysaa sida ugu dhaqsaha badan way ku dhici doontaa insha allah xildhibaanada iyo dowladda galmudugna wax khilaaf haba yaraatee hadda waa ka dhexeeya ma jiraan insha allahna maaragtay markaan tashanno oo go'aamo wada qaadano waxaan sheegi doonaa waqtiyada ay ku habboon tahay hadii la yiraahdo runtii saa la socotaanba dowladda federaalka ah waxaa ka go-an inay dib heshiin dadka galmudug u samayso arrimaha dib heshiintan ka wada hadalnay welina maaragtay wax oo laisla meeldhigay ama weli wax maaragtay ma jiraan haba yaraatee laisla soo qaaday laakiin runtii waxayna weydiinay inaan dib heshiin diyaar u nahay waxaana u caddaynay inaan diyaar u nahay mar kolleyba waxyaabihii soo baxna dowladda unbay ku xiranta waa sugi doonaa duulayra aniga arrimaha lama socdo runtii baarlamaankan wax khilaafa ka dhexeeya haba yaraatee ma jiraan maxamed xaashi muxuu ahaa xil mar rabo maxamed xaashi madaxweyne ku-xigeen waaye madaxweyne ku-xigeenkiisuna ku qanacsan yahay asagoo afar sano oo tartamay wuuna helay inuu afartii sano dhamaystirun rabaa duulayra meel kale lama socdo